bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hamiin fayla kulanti fayla akhyaaray meelwalboysan roogtaan iyo iswalboysan indhegaaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka qulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalan ku barataan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii lakureeba hamiinka jimaadaha sabtida hooydaasa hamiinnimo ehedow isniiniya hooydaasa taaragdaniya kabaaganta labaatanka nofembar sannadda lamada kun iyo tumilita qodobada barnaamijka kulunku warsan hamiinnimadan dhegaystayaal unu siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay u sara dhegaystayaal weliba ku mid eh wijigii lamaad ee doorashooyinka dadban ee xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya weli weliba iyo ku dararana magaalada baydhabo ee gobolka baay doorashadii geeka dhiidiyey weliba natiijooyinkii ha ka dhammaatay doorashadii geeka magaalada baydhabo ku qabsoontii iyo barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal hamiinnimada uuna siinhayna weliba ku mid eh inkastoo qaramada midoobey labaatanka nofembar ee geeka ka astaysnayti iyo markaasa anharigiti ama iyo inastayti maalinta owlaadda adduunka weli munaasabad maalinta tan ee owlaadda adduunka lankadabaaldegaayi oo kushaldhiyana daafo adduunka taasoo kalena gudaha dalka soomaaliya weliba laku xusay meelo ku mid ee maamul goboleedyada dalka xarumooja munaasabadda maalinta adduunka waa munaasabadda maalinta owlaadda adduunka magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba markaas sugiin geekaninin ku husne munaasabadda geeka kabeeganayti ee labaatanka nofembar maalinta owlaadda adduunka warbixin ku hadalaasa wiinanta owlaadda maalinta tan iyo weliba tacadiyadda linjeysidow iyo barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal siinka hayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan hamiinnimadan uuna siinhayna isina dheega doontaan weliba ku mid eh madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud weliba usugeeka furay ashirlanka magadari aayo iyo weliba ku hadalowka dhibaatooyinka soomaaliya welina markaa shirkaas ku qiibgalaayana ururada bulshada sida hanraabta dhallinyarada macallimiin iyo weliba saraakiil leh ciidamada shalgadisan ee soomaaliya shirkaas oo xasan sheekh maxamuud madawiinaga soomaaliya ku hadali iyo barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal siinka hayna taasoo kale qodobada kulunku warsan hamiinnimadan aysanka dheega doontaan weliba ku mid eh gudood dalka soomaaliya maamul goboleedyada dalka weliba ku darara doorashooyinka xildhibaanada ninka hoose ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya jaaliyadda soomaaliyeed gaar ahaanna jaaliyadda hakujeedda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo ku hadaleena arrimo doorashooyinka ee ku darara gudood dalka soomaaliya gaar ahaanna magaalada baydhabo balanqeen uuna siinku hayna waraysi jiif sagaaray oo ku mid ah aqoon-yahanada hakujeedda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalo arrimo doorashooyinka iyo barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal ka dheega doonta maxkamad ka taalla maamul goboleedka puntlandna weliba iyo geekan fadhetay dheginsudowka dacwadlan haysida dhallinyaro markaas laka eeday in iyo qayb kuwayin ururka daacish oo ku dagaalamow dalalka siiriya iyo ciraaq islamarkaasna sheegay in saldhigiioo ka leeyiin magaalada waa saldhigiioo ka leeyiin gudaha dalka soomaaliya maxkamadda weliba iyo ridday xukunahan iska jara xabsi iyo weliba dil barnaamijka kulunku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan qaabka xukunada iyo ambiyan taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan hamiinnimadan uuna siinhayna dhegaystayaal weliba ku mid yahay magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle weliba geeka deeray ergida gaarka anqaabilsan qaramada midoobey ee soomaaliya ambasador michael kitin musoona kulamo la qaadaya madawiinaga maamul goboleedkaas cali cabdulaahi cusub leh kulunku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobadaas iyo qodobo kale hooyoo ka jaraan walyahaniisaa'ida kulunku warsan intaynu ku guda jirna iyo dhegaystayaal hamiinnimadan dheega doontaan maada ku deerto barnaamijkii mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdulaahi nuur aadan iyo siina darees yahay dhaayow iyo farsameeyaha ee mar kaliya kulanka warsan waayahay dhegaystayaal markale iyo barnaamijkii kulunka warsan yaa hawadiisan kulanaa qaybo hore ee barnaamijka kulunka warsan yaa gudagala qodobkan ku horeeya ee uuna kulunka ka fiiriyaan weliba uusan nagadaya hamiinnimadan magaalada baydhabo weli weliba ku daraara wejigii lamaad ee doorashooyinka dadban ee xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya doorasho geeka dheedi iyo weliba natiijadii iyo diireen musharaxiintii tartamaasii weliba ayaan dhiiday
sababta koobsi dambe ee colays waxaa maanta uu tartan doorashada xildhibaanada ee dowladda federaalka ah ku dhex maray labada qofood ay kala yihiin macalin macalin cali aadan iyo maxamed aanooy kisaaq maxamed aanooy kisaaq iskiisa ayuu ku tanaasulay inuu tartanka qayb ka qaado wabta tartanka waxaa soo ergada soo xaadaray maanta konton ergo oo hilibkood baa codkooda la baxay waxaase xumaaday afar codayn oo qalad ka yimid islamarkaana aanu ka noqon doonin qayb natiijada baynu halkaan ka sheegi doono macalin cali aadan wuxuu helay afartan iyo lix cod kontinkii soo xaaladay marka laga jiro afarta waxaa soo codadka loo turiyey afarta iyo lix haddaba beesha jaroon ee koonfur dambeed waxa uu qeybgalayaa baarlamaanka dhexe ee federaalka xildhibaan معالي علي آل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا بالإسلام والإيمان والأرياء كسوف الملياشة دورشدا شرفت له وأحكر كذا بيش جرون قارهان بيش جرواني جرون iyo korjoogiyaasha saxaafada guddigii sharaf kale ee doorashooyinka hooyooyinka dhammaantiin marlaba waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaamka bacdi salaamka bacd weliba idan faraxsanaa miyowgii kaleha kumiyagaanada salaamka bacd weliba idan faraxsanaa oo waana siinamaqnagay sida sharafsala doorashadan isna muhiimka leh oo macnaha inka odayda intii in odayda intii inka odaydada kunjeera siima hadlaya insha allah ilaahay weliba kula jeedaanin xilkiisan iin dhiitan oo iiaaditen ka beel ahaan ka koonfur galbeed ahaan iyo ka qaran ahaan intaba insha allah mas-uuliyiinta iyo isiniiniitan sidii liigitada gaale si ku faydadeena guudba ilaahay korjaya insha allah haddii ilaahay alala waraaga lagu talagale in halkan aadna qowda iyo hilka qowda lagu talagale ilaahay kii warsadeey oo ku codsadeey oo ku tuugay sima markaas ku edin mas-uuliyiintii sidii lagu talagale inaadan gudaha oo xilkaasi agalxilkii oo leegutalagali mas-uuliyiintii lankuba ahay in lankuba kii aan kuba ayna naga ilaahi warsa insha allah saas darteed eedaan mahadsantiin markood iyo marlabaad iyo marsaddaad weliba idanka faraxsanaan baa nagay gudigi sharafsale oo sado wanaagsan oo shaqadan wadaan aan kamaa nagay ilaahay karabkiin galayadaha gaar ahaan ergidii oo sharafsala ay kameelihi doortii marlabaad iyo marsaddaad usii mahadnagay insha allah iyada mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu beesha jaroon tartankii u tartamaysay baarlamaanka federaalka waxaa soo xaadiray halkan ergo kow iyo konton ah konton iyo kowgiina way wada codeeyeen codadkoodana midna ma xumaan haddaba waxaa diyaar u diin doonfanayaa inaan ii sheegno qofka ay beesha dooneen qofkii ku guulaysay meelo kontan iyo kow qofaa meelo qoyti waana cod soo diiyeen walxumaadana ma leh saas daraadiyee mayluhu way ku tartamaayana qayla jaroom qaybtiiya laba saddex qofood saddex qofood oo tartamaaso axmed xaaji maxamed taaw cabdulqaadir xuseen xasan xogaas isaaq cali wayba sin sheegaanne codadka shirqiid xogaas isaaq cali way hel way helay afar cod cabdulqaadir xuseen xasan way helay laba iyo toban cod axmed xaaji maxamed taaw way helay soddon iyo shan cod soddon iyo shan cod baasraatiya erjada way dooradeena intuu xildhibaan badran annagana maan kala eraaw axmed xaaji maxamed taaw
tarataro waaha tajiirin walbaale waaha tubaal hoobba toobii eta tartiib meelkin jeese tiilow tilaabo horleeg aaday laboratori kutabayhe isbitaal tayle wanagaday bulsooy ogaalaa tiirow fikoobusutanada dhulbatariigay tiirow yorowkome ee turki i taywan talyaani isbitaaladi ka taalen ballatartumohaya bulshoy tangna ogaada talahumidli jiife tagtar busigay tilmaamaw daawo tayile bawaayay taas way ku tilaabsaday tiirow isbitaal tayile oo megel i bilaan ariir ilan wiinba liinkatalyawa ta'ali goonisheewa bushe talalayfadaw oo tiirow nu ungroogo howaal aysiingle tabne bulsho
qayba hore ee barnaamijka kulunku warsan yar dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyanu dhugunsdaatan dhegaystayaal qodobka kale ee barnaamijka kulunku warsan uuna ka fiiraan hamiinimadan weliba uusan nagdayaa labaatanka nofembar weliba iyo ka beegantaa maalinta owlaada adduunka qaramada midoobay maalinta tan yaan astayti in la xuso tacdiyadda iyo dhibaatooyinka lanjeysidow owlaada adduunka munaasabada la kuwiinayay maalinta tan weliba iyo geeg ku shaldhiyana daafo adduunka gaar ahaana guud dalka Soomaaliya magaalooyinka magaalooyin waa magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedyada dalka magaalada Baydhabo waliba iyo ku mid ah meelo lagu xusi munaasabada tan ee maalinta awlaada adduunka inkastoo maalinta tan awlaada iyo leeyin shaleediyo isla markaasna lan ku hadlo dhibaatooyinkii tacdiid linjiisdow sidii lan fadayna wasaaradda qaabilsan dhinigiyo awlaada nanin xusna oo weliba maalinta tan iyo inin wiinayna haddaba maalinta tan iyo weliba muhiimadda iyo in lato owlaada adduunka gaar ahaanna owlaada soomaaliyeed weliba uuna ku diyaarinay warbixin maanta waxay ku beegneen labaatanka nofembar oo ku astaysan maalinta carruurta adduunka taasoo dabaaldegyo lagu xusayey lagu qabtay meelo kala duwan oo adduunka ka tirsan waa maalin loo asteeyey in looga hadlo xadgudubyada loo geysto carruurta iyo sidii kor loogu qaadi lahaa xuquuqda carruurta gudaha dalka soomaaliya waxaa lagu qabtay magaalooyin badan munaasabaddu lagu weyneynayey maalinta carruurta iyadoo wasaaradaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku qabteen xafiisyadooda kulamo ay ku soo bandhigayeen xaaladda carruurta soomaaliyeed taasoo runtii hadal maalin loo mariyey hawada waxba looga qaban karin xaflado badan ayay qabteen wasaarado ka jira maamul goboleedyada dalka sida puntland jubbaland galmudug magaalada baydhabo waxaa ka jira dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay leedahay wasaarad qaabilsan arrimaha carruurta haddana maanta ma jirin xaflad muuqata oo ay qabatay wasaaradda iyadoo maanta ay ahayd maalinta keliya ee wasaaradaha hadal afka barkiisa ah maqashiin jireen dhigaha bulshada soomaaliyeed ee carruurtooda yihiin kuwa dayacan ee magacooda lagu qaraabto awlaadun daleelo derbaga iifidaaya daroogaysiniin baaburkii dareeraw dugoobsanaayan dugsiin baahanaay waldaneeyaw dawliin baahanaay waldaneeyaw dawliin baahanaay
tan iyo markii la dhisay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo hadda u dabaaldegay laba sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay ma jirto waxqabad muuqda oo ay wasaaradda arrimaha carruurta u samaysay carruurta ku nool deegaanada loo igmaday wax ay qabato daaye waxay kari weyday inay xusto munaasabaddii xuska maalinta carruurta oo ku begnayd maanta oo ay tahay labaatanka nofembar ee maalinta carruurta adduunka waxaa jira carruur badan oo soomaaliyeed oo ku dayacan xaafadaha gobollo degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan dalka soomaaliya tii oo ay intaasi jiraan carruur badan oo ay waalidiintooda dhinteen ama duruufo dhaqaale haysata kuwaasoo noqday derbijiif cidna u maqnayn ceelna u qodnayn xuska iyo munaasabadaha la samaynayo kuma filna wax ka qabashada xaaladaha carruurta soomaaliyeed balse waa mid u baahan in si dhab ah loogu kaco si loogu helo carruurta soomaaliyeed waxbarasho iyo nolol mustaqbal iyo aayatiinba wacan inkastoo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu yahay mid curdan ah oo wax walba ay dowlad qaban kartay ugu yaraan wax ay qabatay haba ugu badnaatee dhanka ammaanka haddana waxaa jira wasaarado ay madax ka yihiin wasiiro oo aan ka dhex muuqan wasaaradaha la mid ah ee waxqabad kale kuwaasoo waxqabad iska daayo xilkoo la doortay ka soo bixi waayey oo noqday kuwo in ay xaflad ka hadlaan howshooda ku koobay si kastaba ha ahaatee maalinta carruurta adduunka hadal laga sheego xaflad mashruuc lagu qaatay ma ahayn ujeeddooyinkii loogu asteeyey maanta oo kale in la xuso waxay ahayd sannad walba in marka adduunyada dejiso qorshe sannadeed kaasoo wixii ka fuli waayey iyo wixii ka fulayba la iska warsado maanta oo kale si loo dhammaystiro qorshihii hore isla markaana mid cusub la dejiyo balse kuwa soomaalida maanta u ah wakiillada uma fahansana sidaasi laakiin waxaa jiri doona maalin ayay fahmi doonaan oo carruurta maanta ay ku qaraabtaan magacooda xududdooda iyo lixaadkoodaba intay isgaarto tooda ay ahaan doonto
tartib uruga fadii shalay ameesada antiru fadii geeg ameetikika gooyo fadii
widaayo aan walkala weelo waaysanaa wertinnagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayla kuwaayey baryey hamar ambahe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo ooflow hormambarneeb bakaarado an aragay baakiyaago oo me e ii buskut waahey kolay kabuuhu haatolay ma aha isuna buskud buskud ungurto reer baadiye ataa weliga walba baradaaso haba bakaarka walaala ooflow ka jeeyo
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyanu dhegeystataan qaybaha hore ee barnaamijka kulunka warsan yaa la dareetaan dhegeystayaal qodobka kale ee kulunka una kafiiraan hamiinimadan waliba uusanagada yaa shirran ku hadlaayay arrimo soomaaliya oo lankamaga dari tala qaran weliba geedka usa ku furmay magaalada caasimadda ee muqdisho welina shirkaasa ku dhiib galay madaweynega jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba ururada bulshada sidahan raabta dhallinyarada macallimiin iyo weliba saraakiila ciidamada shargadisan ee soomaaliya madiinaga oo khudbad dharmeele ku jeedi weliba uusa sharaxay ama uusa ka dheeraday muhiimadda shirkan uusan leeyay soomaaliya
alaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qaasim iyo saaxiibadiisii muxuu ahaay ee talo qaran oo daadiinaya aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin magaca barnaamijka dabcan sad aragteen waa talo qaran annaguna sideedaba soomaaliyada cusub waa soomaaliyo talo iyo maxaanku idhahaa wadatashi ku dhisan kuna socota sideedaba isqasbid iyo xoog iyo maxaanku yidhaahday isriixid kuma kuma dhisna soomaaliyada cusub ee ilaahay hadda soo dhisantay midda soo socotana sidaas unbay kusii dhisnaan doontaa mar walba wadatashi laba kun iyo saddex iyo toban horraanteedii yaan soo bilownay waad ogtihiin shirkii ugu horreeyey eesigii laba kun iyo lix iyo toban aan ku samaynay wadatashiga ahaa oo maanta maalintaas wixii laga tashanayay ayaa maanta aan joognaa maanta waxaa laga tashanayay laba kun iyo lix iyo toban sidee maxaanku raa dalka uu uga gudbayaa marxaladan uu u gaarayaa marxalad kale maanta marka waxaan joognaa taladii maalintaas afar sano ka hor aan soo bilownay miraheedii iyo wixii loo tashanaya waa waxa maanta jooga fogaan arag inay ummadda soomaaliyeed leedahay oo ay mustaqbalka inta ka sii tashato wixii ay ku tashatana ay maxaanku irahda xaqiijin karto ayay daliil u tahay ummad jirta oo ummad ahaan u jirta oo maxaanku irahdaay talana leh tashan karta iyadoo oo cabsi iyo tahdiid iyo maxaanku irahda isriixriix iyo maxaanku irahda kooxakooxaysi ka madax bannaan inay intay tashato waxay ku tashatana ay meel mari karto taasaa daliil u ah sidoo kale sanadkaas iyo sanadihii ku-xigoo dhan saddexiyo toban afariyo toban shaniyo toban shirarkii isxigxigay garsoorka ayaa shir wadatash oo qaran loo qabto waad ogtihiin maxaanku idhahdaa dhinaca kobaca horumarinta shirkii xanaanada xoolaha waa tii la qabtay kii beeraha la qabtay yacnii kii amniga la qabtay intaasoo shir oo wadatashiya oo mar walbana laga tashanayay ajando qaran iyo talo qaran oo dalkan sidee loo gudba dalkaayna wax walba waa ka maqan yihiin wax walba waa ka dhiman yihiin wax walba oo dowlad casri ah oo adduunka ku nool ay leedahay inaan yeelatanrinaan yeelanaan rabnaa duruufo gaara oo wakhti dhib badan oo gadaala aan ka nimid waa ku sugannahay intaa markii laisugu geeyo waxaan uga gudbi karnaa ee middaa wanaagsan aan ku gaari karnaa waxay tahay wadatashiga mar walba in la wada tashado maanta marka wadatashyadaa soo socday oo dhan intooda badan miro dhal waayo waxaa laga yaabaa midkan doorashooyinka iyo electionska inay aad ay muxuu ahay dhagaha dhagaha dadka ugu badan yihiin laakiin shirkii amniga ugu horreeyay talooyinka ka soo baxay waxay ahday dib u qaabaynta qaabka amniga amniga maaha markaan ka hadlayna askariga mxuulibisana qoragsiida laakiin shuruucdii iyo nidaamkii iyo qaabdhismeedkii amnigeenna siduu u dhisnaa jiray waataan ka guurnay wixii hore o dhan waataan ka guurnay oo aan dhahnay nidaam cusub hab federaal aan qaadanay amnigii marka maxaa dowladda dhexe mas-uuliyaddeedu tahay oo national ah maxaa dowlad goboleedka mas-uuliyaddeeda maxaa deegaanka maamulka hoose deegaanka mas-uuliya ilan waa in la deegaameeyaa wax walba waataan ku balan xukunka waa in la deegaameeyaa amniga waa in la deegaameeyaa dhaqaalaha waa in la deegaameeyaa oo ilaa hoos dadka muxuu aha meesha ugu yar oo maxaanku irahdaa degmada iyo tuulada in la gaarsiiyo marka amnigii sidaasoo kale waxaa la sameeyey siyaasad waxaa la sameeyey daraasad dheer oo la yidhaahdo waxaa qiimeyn lagu sameeyey khataraha waddankan haysto waa maxay waxyaabaha oo khataraha ah ama caqabadaha ee dalkan haysto waxa threats national threat assessment afka qalaad waxa lagu yidhahdo iyadoo khatarahaas lasoo iktishaafay ama lasoo cayimay lagu salaynaya waxaa la dejiyay siyaasadda amniga qaranka siyaasaddaas amniga qaranka oo dhan oo wax walba ay ku kooban yihiin ka siyaasad ahaan hoos ayaa loo sii degay maalan waxaa la horumariyoo la sameeyey qaabka booliisinka qaabka booliisaynta ee dalka booliisku muxuu ahay leeriska ama lakabyada booliiska uu yeelanayo ee kala duwan waxaa la qaabeeyey sidoo kale zoonayaasha amniga sida baddoo kale intee maxaan ku idhahdaa seer local booliisku xaggee mas-uul ka yahay ilaalada xeebaha xaggee mas-uul ka yihiin maxuu karaay neyfiga ama ciidanka badda xaggee mas-uul ka noqonaya yacni waxaan bilownay in aan dejinno architectureka ama arkaantii tiirarkii ee amniga ku salaysan waxay ka timiday shirkaas guud oo talada ee amni ee qaran loo loo waxeeyey garsoorka sidoo kale waataan muxuu ahaay la gaarsiiyey in hadda ay shaqadeedii meel fiican maraysay gabagabo dembigee dembi heer federaal ah dembigee dembi heer maxaan ku raha deegaan ah in la kala saaro maxkamadaha heer degaan iyo kuwa heer dowlad goboleed iyo kuwa heer qaran iyaguna in maxaan ku raha la micneeyo iyo sida ay kala yihiin iyo wax walba waxay yihiin oo aanan awal noo kala xadidnaan jirin noo kala lahaan jirin shaqada dalkan ka soo qabsoontay inta muuqata iyo inta dhammaystirka u baahnayd deegaanka intaba waa shaqooyin aada u waaweyn oo runtii la taaban karo waxaas oo dhanna waxay ku yimaadeen tala sidaan oo kale laysugu yimiday oo laga tashaday oo la yidhi warsee ka yeelnaa arrimahan talada inta ka soo baxda maanta oo lagu daray kuwii gobollada iyo degmooyinka ilaa hadda intii la gaaray ka soo baxay oo lagu daray dadka qurba joogta ee dalkii saa u soo eegayo subax walba oo inay soo noqdaan raba taladooda oo la isu geeyey ayaa waxay noqonayaa siyaasadda dowladda ee arrintaa markaa laga hadlayo amni hadday tahay caafimaad hadday tahay tacliin hadday tahay cadaalad hadday tahay maxaan ku idhahdaa si yacni waxaa lagu salaynayaa waa ra'yiga dadka dowladda federaalk ee soomaaliya waxay go-aan ku gaartay dadka in la weydiiyo waa maxay mushkiladihiinna mushaakilaadka waa maxay mushaakilaadka waa maxay marka la yidhahda liis aada iyo aada u dheera soo baxay in su-aal lagu celiya kuwee ugu daranoo laga bilaabaa ma wada xallin karno muxuu ahaaye boqolaalka mushkiladood oo aan leenahay maanta oo kulligoodna na wada gubayo na dhibayo laakiin inaan dhahno waayo waa kuwee kuwa ugu sii xanuunka badan ee deg deg inaan u xallino u baahan kow waa kuwee kuwa haddii aan xallinno kuwayow kaloo badanna ay sii xallismayaan oo ay waxaysmayaan maalan amniga mushkiladda amniga haddii aan xallinno wax badanoo kalaa toos ah xallismayaba ayagoon adiga xal gaaro ay kaa rabaan aanay jirin marka in marka muhiimadahaas la kala hormariyo oo sida ay u kala xanuun badan yihiin u kala culays badan yihiin u kala faa'iido badan yihiin haddii la helo loo kala hormariyo oo sidaa markaas siyaasaadka dowladda lagu dejiyo dowladda federaalka muddadii ay soo jirtay nidaamka iyo fikirka talo iyo hogaamineed ay ku shaqaynaysa kaasuu ahaa waa sidaas sida keentay maanta alxamdulilaah in maanta dalkeennu meelo badan oo ka mid ah doorashooyin ay ka jiraan maamullo ay ka jiraan taladii ay ka jirto dadkii deegaanadaas jooga mas-uuliyiin ayagu rabitaankooda ay ku keensadeen ay ku doorteen
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo wiilin oo dhugunsada tan qaybo dhexe ee kulunka ayaa hasdiirinayay qodobka kale ee kulunkuna hamiinimadan ka fiiriyaan weliba usanagaday maxkamadda ciidamada qalabkuwada ee puntland weliba ayaa geeg riday xukuuno inaskajara xabsi iyo weliba dil hanas ool karidii dhallinyaro markaas ku tirsan sida maxkamaddii ay sheegtay ururka daacish oo ku dagaalamow qaybo kumida dalalka siiriya iyo ciraaq islamarkaasna sheegadaan saldhig in iyo kaliyin guda dalka soomaaliya xukunka weliba ka dhawaagay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkuwada ee puntland
oo taariikhdu tahay labaatankii bisha kooiyo tobnaad ee laba kun iyo shan iyo laba kun iyo lix iyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sideega ee shanta gobol iyo dembiyada culus waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeed dadkuwa eedaysanayaasha kale ah axmed aadan cabdulaahi ow cabdi ina maryan dayib ow maxamed ow maxamuud lix iyo labaatan jir ah ku dhashay ararso cabdulaahi maxamed aadan cabdi ina xaawo nuurow caliyo labaiyo labaatan jir ah ku dhashay baydhabo saalax xuseen ibraahim miidow ina deyran nuur cismaan shan iyo labaatan jir ah ku dhashay gobolka baay cabdifataax jamaal cabdi ina maryama cabdi cabdulle sagaal iyo toban jir ah ku dhashay afgooye farxaan cabdulaahi faarax ina niciimo axmed cali shan iyo toban jir ah ku dhashay guriceel cabdirisaaq xayir dacar ina xaawo saalaad labaatan jir ah ku dhashay boosaaso cabduqaadir mahad nuux ina axado xasan labaatan jir ah ku dhashay boosaaso cabdikariin siciid cali ina caasho xasan labaatan iyo sagaal jir ah ku dhashay boosaaso maxkamaddu markay dhegaysatay hadda xafiiska xilaalinta maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca qareemada maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca eedaysanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay gungaarka eedaysanayaasha biliiska maxkamaddu markii ay ku qanacday qiraarka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka daacish xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed aadan cabdulaahi aw cabdi inaa maryan dayib aw axmed labaatan iyo lix jir ah ku dhashay ararso ka mid ahaa tababarayaashii ururka daacish iyo al-shabaab maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah cabdulaahi maxamed aadan cabdi ina xaawo nuurow caliyow labaatan jir ah ku dhashay baydhabo tababarna ku soo qaatay shalambood kana soo dagaalamay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah saalax xuseen ibraahim miidow ina deeran ina deeran nuur cismaan shan labaatan jir ah ku dhashay gobolka baay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im cabdifataax jamaal cabdi ina maryan cabdi cabdulle sagaal iyo toban jir ah ku dhashay afgooye maxkamaddu waxay ku xukuntay isna xabsi daa'im sidoo kale maxkamaddu waxa ay ku wareejinaysaa farxaan cabdulaahi faarax maadaama uu yahay uusan qaangaar ahayn sida uu qareenku sheegay qareemaduna ay sheegeen sharciguna uusan qabin qofka hadduusan qaangaar ahayn in uu xukun ku dhici karo ama ciqaab uu mudan karo ama jeel uu ku jiri karo usan qaanuunkuna ogolayn sharciguna ogolayn in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda iyo dhaqancelinta si loogu sameeyo isaga dhaqancelin cabdikariin cabdulaahi cabdikariin siciid cabdi ina caasho xasan siddeed iyo labaatan jir ah oo lasoo xiray labaiyo tobankii bisha koob iyo tobnaad wuxuu watay lixda baastooladood uu watay lix baastooladood iyo shan khasno sheegayna inuusan garanay cidda u waday iyo cidda uu u siday cidda usoo dhiibtay nin magaciisu sheegay uu yidhi berjeex baan u siday maxkamaddu waxay ku xukuntay labaatan sano oo xarig ah sidoo kale maxkamaddu waxay u xukuntay dowladda puntland lixdii baastooladood iyo shantii khasno iyo boqol iyo afartanka xabo oo rasaasta ah maxkamaddu sidoo kale waxay xukuntay cabdirasaaq xayir dacar ina xaawo salaad maxkamaddu waxay soo celisay xorriyaddiisii maadaama uu sheegay cidda uu u soo dhiibtay baastooladaha uu yidhi cabdiqaadir rasaasta cabdiqaadir baa rasaasta i soo dhiibay isla markii markii askarigu qabtayna uu meeshii ka sheegay askarigii loo tegay ninkii la qabtay sidoo kale maxkamaddu waxa ay cabdiqaadir mahad nuux ina axado ganacsada ah waa nin ganacsada xoolaha soo roga oo yaqaan boqol iyo afartanka xabo rasaasta lagu qabtay maxkamaddu waxay ku xukuntay shan sano oo xarig ciidana maxkamaddu waxay u cuskatay shareecada islaamka aayadaha qur-aanka ee suurat almaa-ida aayadda soddon iyo afar iyo soddon iyo saddexaad iyo aayadda sidoo kale maxkamaddu waxay u cuskatay xeer lambar two faqradiisa labaad iyo qodobkiisa koowaad dagaalanka argagixisada ah qodobka laba boqol labaatan iyo laba laba boqol labaatan iyo kow qodobka laba boqol toddobiyo toban laba boqol sideed iyo toban laba boqol sagaal iyo toban laba boqol labaatan xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunkan waxaa ka furan racfaan soddon cisho ah haddii aan racfaan laga qaadan waa dhaqan gelaya racfaan soddon cisho ah waa ka furan maxkamadda racfaan kasilaysaa haye ciddii racfaan aan ka qaadan soddonka cisho waan tirsanaynaa waa ku dhaqangelinaa kii dil ah waa lagu fulinayaa kii labaatan sana labaatankiisaas waa laqaya
daai wasabalin guuriyey aan booro wali atilin ogayna io eeliglo usbahal ma eh sacaab company sber bartis caalamiga ah bulshooyin dadaala ah oonlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki gallana meel aarin ee aan guuraya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma'ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oombateena bulshoy orora saxaab company isbeer baartis andu meedelaya afarboon iyo kufadhiya albar moosi falaay i iskaameentada oo halawtay arnajiridee waxaa ku eleeyey inta siinka akaashay mudun agalbereed baa burbaa isinfalaasaan inta seeda bulshoy saxaab company isbeer baartis saxaab company isbeer baartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburto sida motoorada oo nooc welbile luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc
waayahay dhegaystayaal qaybo dhexe ee kulanku warsanya weli la dareertaan idaacadda warsan ee magaalada baadhabiyo noo dhugun sidaaytaana qodobka kale ee barnaamijka uuna ka fiiran waliba usanagdaya guud ahaan soomaaliya weliba ku dareere doorashooyinka dadban ee xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya doorashooyinkaas oo ku dhihayaan caasimado maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jira maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba ku dareere doorashada magaalada baydhabiyana ku dareerta jaaliyadda hakujeedda deegaanadan ee digil imirfla weliba markaas iyo ku hadalena arrimo doorashooyinka dadban ee xildhibaanada minka hoose jiif sagaarey weliba usa-eeyaa afhayeenka jaaliyadda digil imirfle ee dalalka skandinaviyanka welina uusa ku hadalay arrimo doorashooyinka maxamed xasan madkeer oo warsan ku tirsan yana waraysagan luwalegay
adi iyo dadka dadaalka suubiyo mahadgaaraysin nagaan ilaahayna sinku abaal siiya in mujtamaca lan adeeg aaraadan dhisdhaabsan war iyad ilbaxnimadan ka jirto aniyadaa maasan
sagaari sidaada la dareerta guud ahaan soomaaliya wayba ka jarta doorasho iyo ka jarta wayba nana ziyaarihaya ini madawiine soomaaliya lahdoorada saas hatow maamul goboleedyada shishilgadiisa soomaaliya ka yeelan xildhibaanadii oo oo madaweynega doorado lahaayeen iyo lahakahulahayo tan oo guud soomaaliya hangnagadaan tan koonfur galbeed qaabkata doorashada an dareer sengaragaas intaan ati maaraneena mujtamaca dhulkaasan dhaladi doodiyo iyo hadalhayntii oona ku dheegi marka dambe nafratiida aan iska dayi inaan maarane armoos walku ogaada yama mayba ee nidaamka oo hatala suubi oo maamuladan la hoosjiyey iniyo ku taliyan tala ku dhiibadan in maaran lahasaaro dad oo nidaamkii baarlamaanka mateli lahay yani statka keliya oo la leeyey walaaji eeda mugdanka jaran inkastoo wala kalna somalilan laakiin kan eedlan eeday ahay oo la leeyey mugdo badanaa ka jara kan southwestu saa taasna may sheenase haddii wal dadka wada leeyin ban hayna wala olanku leey hebel aan ineebiya maarane mahagalow hebel aan siyaasadda makashaqeeyo hebel aan meeya ixtiraabsan haddiiba saas nagati oo wal bulsho ku dhexeey oo la fado in lakasamata baxa oo ama challenge lakasuubi ama nidaamkan dawliga sheegow lakakashaqeey la fado haddii aan hayna macno badan idadan badan muweeldadaayan raashinka si kasto lankari haddii cosba lanka darna yani mayb waa yani binaadinka maxiisayaya marka baaha kastoo hay yani may baa runtii eedanku xumaaday masalan haddiinu harkaadano walaanule aqalka saara oo dadka hoos ku suubsidan haddan iyo tala guud iyo ku dhexaysay haykal dowladeed haagaan fadheeden dad arantunku baha korosheedan war markanu fiirino dadkunlana maarne dadkaasa la challenge gareeyan yani mayb walan kasta calaami su-aala ya saari dadkaas meeda seeday taasna mayba ka tusaase in adakayasan dadka soomaalida oo inaska kooyo yani aqalkaas inaska kooyo magnajed makun lankasta calaamatu su-aal iyo saaran dadkun lahadooradi magnajed ad oo
mangala mangalay dadka meela seeday dad dadkaas oo maarne very matalan nineteen sixty four dad iskoolku bahi oo intaas dawladaha ka shaqeeyay akademig eh siyaasado dawladeed ha wadan ku ogaaday ambaasho tooraha nagadi jaamacado maalan waxaa ku dhikaay siyaasada soomaali gedgedyahay dadkaasa caqalka ka sarasheendadeen soomaalida kaas runayna mayba aragaase lan hataa iskool baan ku barini meelada jeenti marka meelo may ogta meel probleka dheelahay ma ah waa meelo la fado inio yani yani siyaasada wadanku laka sheergareey laka doodo yani mayba meel oo ma ogta malijinka suubi suubiya la keeni ay niindiidi in un maarne dab oo dawladnimada waa ku kasan in meelo jeeni may niindiidi un macnaha may sababto un niindiidi an makasa kor markuu dadkun oo hataa laha doorday aqalka sare koonfur galbeed ang matalayaan dowladda dhexa dad oo an qalamaan oo reer koonfur galbeed xaqsho ha dhici koraan ma ee yalata mumuuqada haa yani ma ee yani uni faylin makwada hebela faylin makwada yani bini aadamka ogta ilaahay baa sheegay yani mayb waa shar mustawfayleyn laga mathalan muddo badan dowlad ha ka jari laga international staff ahaay laga siyaasad adduunyadun kase laga adduunyada si an fikiraasa kase laga macnaha maybu caalamka madikoy toosan lahada leh laga yani maybu wal qore drafting wal suubiye wala gudbiye un shaqooyin badan meelo qabda dhafade marka dadka meelaseedi yani maku baha koran shaqadaas yani dad shaqadaas ku baha korma ee sababtaasa marka may sheenaysa in la niijabo markas markuu ma yani marka keentay sababta ku bilaawada dhibyaanka sababta keentay ee may ka sababayaasi inay dad oo aqoon eh, yahano ee oo xilkaasay ku baha koraan reer koonfur galbeed xagshohan dhici koraan ini luwaay dad oo oo noocaas ah ee may an sababayaas inay arrintaas keentay
taladii hogaanka hun taladii hogaanka to oo yani oo la wada leeyma ah to inti miislan fadheedii yani golo shuure limbi lukudoodii warniman yaho walaawanna horyar saweelana yani si tolleeri ma firi lanka ka fikiri ini mujtamacun baaba'an ida tiris macnaha yani may mabaabi'iyo marka taas nafti cadaa yani qeybaha daadalada ku madaad barka langeeka ogolaadow male guruudkiiga dudumi marka dadku ini oo languuri ma ini maarne dadan istahil ini meelas in la jeeyo leermana ha soomaalida hala dooda sayns may la kala doode yani runtii calan oo mayb waa waa runtii eed yani runtii murugan lew swedishka misnoydeere macnaha yani waa lakuxumaadu marka walnay qasaba koran ma leh yani maynay qasabi taasu su-aali meeliyaada war dad oo self styleka walaawan kaso dowladnimadu kaso oo yani haddii oo meeliseeda naftiyo haykalkan walaawan kaso may may maynay natidiun may dhowr may may may may halaaween dadkaas meeliji okay markuun ee haani oo agalka sare ee saan aan marayo dhammaadeen lan oo dembe gadaalaha ku doorhado doona ma lisheeno doona marle saan aan marayo ee han kale oo hataha dareeta oo yeen agalka hoos eh oo qaar ku mid ana la doorhaday haano ku mid ana hata la doorhado doona yan seenargaas ee qaabka oo dadka la xulahay iyo haan hata la xulo doona iyo kan hoose agalka hoose oo reer koonfur galbeed ayeen wal ku taabay waleed koragaas
an haddaan ogaar koranba sindareer diyaarada wede anfacaase yani diyaaradun lay kore seede macnaha maybwa weday yani may unta mujtamac diyaaradun saare may ku didiye kenya ama new york ama melbourne ya ku didiye anfacaase ma anfacaas waa in aan iskoolan seeda waa inaan maarana muddaha ka dhex jira waa inaan maarana shahaadaha ku qaadaa waa in lahay tijaabiya markii lahay er macnaha haa lankun hoolun ku baha koro lahay er oo lahay qiimay markaasa markumaynagada pilot nagada diyaaradiya kore war lanka waranin nagadow ma imbaahayana fitiis ini oo lax dhiso yani in diida inuusa baha kasta jara iskool gala wala habarada xeerado badan ha suubi yani maamulo badan ha mara markaas kadib yani kasa kor meelin jeeda مثلا محمد سعيد حسي مورغان يوم انترت معي اقل كسر بخصوص محمد عبد الجاندي انترت معي انا ما يبغى صو ما الا يوم كستي انا اسمع قبل يكون فينم انا واي معناها يعني ما يبغى لنك لغوي لن دكاس ان غرفه ديده قد يعني ارقن يس ها ولا صح وينيو ولا هم قرضوا يعني دوي كويس ميرس انت مشن كوميونيتي قاعد فديده دبابه لسوبيه وي دوده دبابه لسوبيه ويالا بدل لو دوده marka in unan fikirno kun sagaal boqol si unahayni geegin unan fikirnime allankoo shireysa taliye usileyna daba dareere meelina deersid ogno intaana dhigti yani mayba intelligenti un ya yani marki la kirleeyey dadkan tarta maay galmudug dad badan oo yani walaankasaa ka jari يعني ما ينديري ون معناها إنه نوارة دكاس أما الشان إنه وصومال إيه نفتي بقى كالمن قت نفتي على فير دقسكم مستوى ذا المرجيت ما كده بصومال لما لها تفايلها عرس دقس فهمان قضايا ما كان ما يبقى قبل ولا أنتين دينا بكدودني شيغني دكيا ولا شيغني لحظلني warwalaalayaalow lambol iska soo hay ka qiimeeyo yani geeka mucafacaas inaad erta maarina yes jaamacada war ku dhikeen hata hata kooy birada hata hagaay dumaanina macnaha mayb waa birina bahay jaamacaddu layseeda sabuurada gaada wala dhikeen mucafacaas yani mayb waa bini aadamka diyaargarow badan baa siyaasaday nagatii hoolka la qabdo nagatii waa in la dhaafa lanka walaanka sokor meelajiyay kor ehan agalka sare oo ragahan doorada ihaan hatalaha doora doona oo agalka hoose wal misdhaamo doonaan retaa markun
mar horna sheegnay lankowna taqi awno ku hadalaani taariikhdiis oon ammaananay idris cabditaftar oo kale soomaalida naftiya macnaa kiis dhaawaan madeersiyo kase bin aadanimi kase muddo badan ha noolay iskoolaha ku baxi aadaaba lahabadi iskoole hadda kedi maalinaa hor sulimid soomaali badana ka hirin yihiin yani mayba wal badan ana fitiis yani shartis yani lagu badbaade usina fitiidis silan nooladaa kase si walaan lagu gudbiyaa kase haddii dad walaan istaahilin aad meelo jeeto usina fitiis marka marka dambayba nagada yihiin lan oo yani maybo oo bad oo macnaha qalan la kiridi ama bad oo cirbad la kiridi yani maybo tilmaamo korne ma tilmaamo kor laakiin sidoo wal era kore ee maadaama oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanow sheegay musafadaha inii oo madaxweyne ee jamhuuriyadda soomaaliya ee antartama fadahay ee dad kun oo hata laha dooradii ama laha doorada doona dad oo usa markaasooyinka kalsoonsiyaa oo usa is eraw adika dooradayan oo madaxweynenimada soomaaliya keen dooradayan hadhow dadkan koorahayan camal usa eriha kaxuladii oo saas meelo ka kooyan walar horayeen
janta adduunyadan hormarta lehaatii teersa mondial lehaatii adduunyadan maarna dhax lehaatii lanka oo siyaasigeeda usla shaqeeya fahmaaya usisfahmaaya unala shaqeeya muhiim waay laakiin mayka wadawna haana walgorodo oo qadiidu on bisel oo biseel siyaasadeedna leh walalo ku hadalawna fahmo lanka siyaasigan antar diiran ama korkoon yalla helafo non ini macnaha lanhindoole hele ana weeday marka dambena macna nin haguuysad adin ha guul dareysnaas yani adin hajabaas adin naftida yani may bogta dadka adigu helka kiin ah hadin bada qasa unhayn naftida qiimo badan ma kuweel baa saameyn badan ma kuweel baas marka ana may bagabe yes qof oo maarne walaanka sakor oo nadiif ah wahele oo yani lankaa siyaasiga ama lankaa ka meelo kumulahaadi lanka madaxweynimada loo ifadaadi wal faylan waay yani mayba dad isla shaqeeyo isfahmaa in la helo laakiin dadkaas ina nagadaan dad walaaan xeelo dunkaas ururan ku hadalaana ma ataa ana dad yad ooki arta intu kubaa yani mayba waa gooxeed baadiyada gala yani mayba waa neefkan gaala ee weda oo ku dhan wed biyaha sii libee ku reeb la harbi walaanta hadii arta naftiyada shaqadaas iyada inka adagta يعني مكسكر والإذن دي بدل أنا كذا حتى دي اللي كسبه قولدر لي كويس أسكو برورة ولا أجي نفتي ده بما أنا فيسكي كذا حتى لا كذا يأتو يس سكول كون سيو سجاري سكول كون دتك في دي لحظة يعني ما يبشر كون فوي ولا أجي أسفه بيرت ما يلو فيها بإني ينفوضات أقول له بشر مرك يعني لانكست ميرو سكفيلي إن لك ما مصو هذا بين أدنى ماذا كتوساس عقلك سليم كتوساس يعني ما يبغى ها يعني islaamka naftitiis ogta lan oo yani halago meelmayn dhiibo yani lan walaan kasto xeeladaysan iyo walaan ku faafo marka almaydaba haddii unu guulaysan la fadow wal noo dhexeey oo sax ee un dhanku wada turjumaan hay heray markaas liidas hadda la guulaysa unu guulaysadaa ee shariif xasanow sheegeedan inii oo usa madaxweyne soomaali antartama ka sahanya wal isle ka koobon
reer koonfur galbeed tala guud oo neeshankii walaan qusayd oo inti lahalla dhax fadheedi yas an haa walaanna fade walaanna macnaa si isan fade rajadu ma lena sida lena hataa makasa korta lanka usila shaqeeyahay lanka usi maarinaya rajada ku leeyi mahayse yani wal oo collective em eh individual wal oo yani fi anoo keeriyo macnaa beryaha an jabaana yani mbahe yani an la ii koobanta ogtaad haddeena marka baha waayna yani maybu adama kii eedeyo هون بهون معنا قول أنا دير لي laakiin laakiin wal oo dadka usa hadhaha dhiki oo noo dhaxoy mee markeeda lehta markii oo usa sheegay arrintaasi dhammaan reer koonfur galbeedyo in iskuweeri shiraan sameey way rahin madaweynihii ini hanisi rafadaha arrintuun sidan aragaas yeeri wal kulu tali dada miilo ku hadli markuun taasay se iska waafijiyaas hadalka ah ay shikyo ay haawo iyo aliyow iyo dadka isku dareen oo yacni yacni maalin dhaafka gudiyaan ini meel lix shiri oo anig wal ansheega suu bikot ani suu bikot ani suu bikot meelo may kuwadne una mar kasta may jira dad figures eh dad may jira intellectual eh dad may jira politician eh dad may jira adduunyada ka nool walaa untina la iska kooyo la fadheeda يعني dadka hataa hoolasa ku hadalo inay nagadaan dad oo la kalsooyin khibradan leh mujtamaca intiis kale marka maybo taladaas ay idin sheegeen laakiin dadkaas haddii aad ha dhigto hadda hayeelek ma haddii karen ma kuwa badan koran ha haddii karenna macnaa waray kii tara koran male marka maybwa iswaalay uwida beegi jirteed macnaa maybwa
waayahay dhegaystayaal halkaas weliba hayay jiif sagaarey oo eh afhayeenka jaaliyadda digli mirifle ee dalalka skandinavianka oo arrimo doorashooyinka xildhibaanada minka hoose ku hadalay maxamed xasan madkeer iyana waraysigaas la welad guud ahaan idkaasiya barnaamijkii kulanku warsan ee idaacadda warsan kula dara tagmeylaas yaninka dhonye oo idkaasiyan dambeeyey barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dala maryaha saari cabdullaahi nuur aadan yeesina direed si ay dhaayo farsameeyey intuuna barnaamijkan koorlima dib idinku kulmaan weliba sinkukutabay sidaas iyo hamiin fay